madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam oo booqday deegaanka janaax cabdalle ayaa waxa uu halkaasi markii uu gaaray kula kulmay saraakiil ka tirsan ciidamada daraawiishta ee jubbaland iyo kuwa xooga dalka sidoo kale waxa uu khudbad dheer dhinacyo badan taabanaysa ugu jeediyey cutubyo ka tirsan ciidamada daraawiishta jubbaland iyo kuwa xooga dalka madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam oo markii ugu horreysay booqday deegaanadii dhowaan laga saaray al-shabaab gaar ahaan deegaanada galbeedka magaalada kismaayo ee janaax cabdalle kadib la wareegadii ciidamada jubbaland ee deegaanadaasi oo mar sii horeysay al-shabaab ay weerar xoogan ay ku qaadeen ayaa madaxweynaha waxa uu sheegay in la wareegada deegaanka janaax cabdalle ay ahamiyad gaara u leedahay bulshada deegaanadaasi isagoona tilmaamay in ay sii wadi doonaan howlgallada ka dhanka al-shabaab xilliga adag ee la soo maray iyo dadka deegaankan aad ugu timaadeen dhibaatada iyo culayskay ku jireen iyo waxa maanta ay dareemayaan la joogitaankiinna iyo imaatinkiinna dad shacaba oo baahan oo dhibaataysan oo wax ay helayaan oo wax public fas ama khadamaadka caamka ah ayna jirin waxay helayaanna ayna jirin wax laga qaadama wax dib loogu soo celinayaana ayna jirin baad idinku waxaad sabab u noqoteen inay biyihii helaan raashin loo keeno dawadoodii laga fakero nolosha dadkaas bal dib in loogu soo celin kara in laga shaqeeyo waxaad ogaataa adigu aada rafaadid laakiin maamada iyo odayga iyo ilmaha yar ee shacabka ah waxay u tahay wax weyn nooca ay noqonayso ilaaladiisa iyo jiritaankiisa iyo mas-uuliyadda aan qaadnay waxaa ugu horreeya waa dadkaa shacabka ah waxa aan mas-uulka ka nahay waxa ugu horreeya waa shacabka shacabkaan mas-uul ka nahay isagaan dantiisa ilaalinaynaa waxaan u dhibanayno u rafaadayno culays u dareemayno wax noogu dhacayaan waa dadkaas hooyooyinka iyo masaakiinta ceelkan markii aan soo maraynay laba kun iyo labaiyo toban yaan shaqadiisa kow bilownay waxaad u timaadeen iyadoo neefka geela ah lagu waraabiyo intaas neefka adhigaa intaa lagu waraabiyo dadku ayna karaynin dayn aan lagu siinaynin madaxweyne axmed maxamed islaam ayaa sidoo kale sheegay in qorshaha uusan ahayn in ay sii joogaan deegaanka janaax cabdalle balse ay qabanayaan magaalooyin kale ee gobolka jubbada hoose sida degmada xagar ee gobolka
ma u baahna xeradani oo janaax cabdalle inaan sii joogno qorsho aad diyaarumani kuma talagelin faro maalintii ugu horreysay halkan inaan difaac ka galno waxay ahayd inaan waddadaana wax yar soo wadno soo gaadhsiino jidkaana aan hore u furo weel maaroo haddaan ka xidhno oon xagar qabanno waddadaana ay furanto shabaab wax kaa dambeeyo dhinaca kaa jiraya iyo badamadow iyo badhaadha ma jiro waa hubaaltaas sababtoo qofku marka ay noqoto meel baa loo cararaa ha go'doomin wax la yidhahdaa jirta ha go'doomin waxay sababaysaa inuuna qofku ku ekaanin aan dhabarkiisa aan gadaal inaan laga xidhin oo go'doon uuna gelin markaa qof wali wuxuu u soo wareegayaa dhinaca ay wax ka jiraan taa macnaheedu waxaa weeye fadhigu askari difaac dhibaato ka culus oo uu geli karaa ma jirto qofku inuu socdo oo weerar qaado oo roondo sameeyo waa wuxuu geli karo laakiin inaad good ku jirtaaye waa wax culus madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam ayaa la dardaarmay guud ahaanba ciidamadii xeradaasi ku sugnaa isagoona kula dardaarmay in ay sii socdaan balse aysan ku hakan xeryaha ay ciidamada ku leeyihiin deegaanka janaax cabdalle balse ay qaadaan howlgallo ka dhana al-shabaab oo deegaanada ku dhowdhow janaax cabdalle ay ka howlgalaan
waa in la baxo oo bannaanka la wareego oo roondo lagu jiro oo kamiin loo galo jidgal loo sameeyo dhabagal oo bannaanka la isla wareego laakiin hadday noqoto inaad godka ku sugto waxoogaa waxaad moodaa mas-uuliyaddu inay dayacaad ka imanayso arrimaha qaar saraakiishaan ka wada hadlayna laakiin waxaa muhiim ii ah inaan idiin sheego war halkaan lama joogayo waxaan rabnaa hal koox oo soddon qofa inaan kaga tagno soo xero weyn maa xeradan soddon qof baan rabnaa inay noqoto ciidanka lagaga tegi doono halkan in la socdaan rabaa oo waddadaa aan furno oo dadka noo yeedhaya aanu u tagno oo shabaab aanu bannaanku kala hadno colays iguma haysa maanta inaa idhaahdo anaa soconaya waxaan tegaya afmadow aan tagno wax dhibay igu haysa ma laha ma aqaana dee hadda inay naftu waxoogaa cabsi badan keentay laakiin ma filayo inay maanta colays igu keenaysa hadda inaan sidan aan nahay ku soconno wax caqabadaana iguma hayso laakiin waxaan xeerinayaa weli diyaargarowga iyo waxa la qabanaya sida la yeelaya intaa inaan joognana qorshuhu ma ahayn aan ku talagallo idinkaa laydinku ogyahay ciidan meesh jiifaatihiin shaqaa laydinka sugaya shaqada laydinka sugaya siday tahay u qaata waxaan rabaa inaan idiin sheego janaac cabdalle soddon qof ka badan uguma talagelin inay joogto qolo boolisaa joogi doonta oo magaalada iyo shacabkii ceelasha kala ilaalisa iyo waxoogaa sodomeeyo oo xere u deganaata taa macnaheedu waxaa weeyaan kama damacsan inay noqoto xero ciidan oo la kor joogo oo maalinba loo soo soo toddobadii bishii maaj ayay ahayd markii al-shabaab ay weerar xoogan ku qaadeen deegaankaasi janaac cabdalle iyadoona ay mas-uuliyiinta maamulka xilligaasi beeniyeen in ay al-shabaab deegaanadaasi la wareegeen balse maamulka jubbaland ayaa wada dhaqdhaqaaqyo kala duwan oo ciidan oo ay ku doonayaan in ay kula wareegaan deegaanada ay weli ku sugan yihiin al-shabaab kaasi oo xilligan dhaqdhaqaaqiisa uu ka soconayo magaalada kismaayo aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo